إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xiisad ka dhalatay askar ay iska laayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa ka taagan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa sheegay inaanu horumar ka jirin dhulka n f d ee kenya gumaysato ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ayaa ka horyimid go-aankii looga qaaday xubinimada sanatarnimo ee uu ku lahaa golaha aqalka sare horumar ballaaran ayaa ka jira degmada tayeeglo ee xarunta walaayada islaamiga ah bakool halkaasoo ay booqasho ku tagtay warbaahinta islaamiga alfurqaan walaayada islaamiga ah bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaanka buurdhuxun leh dadka ku nool kaamamka qaxootiga ah ee ku yaala magaalada garowe ayaa ka cabanaya nadaafad xumo iyo biyo dhex fadhiya halka ay degan yihiin walaayada islaamiga ah gedow ayaa deegaanka yaaq leh ee hoostaga degmada ceelcadde ka qaybisay sekada xoolaha دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada ah jubbada hoose baay iyo bakool haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka jubbada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay ka dhacay deegaanka buuloxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas ciidamada dowladda federaalka looga diray lix askari halka kow iyo toban kalena looga dhaawacay dagaalka oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suuro gashay inay guud ahaanba la wareegaan deegaanka buulxaaji halkaasoo ay ku gubeen saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ee ay isaga carareen dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano iidow dhigaal ee magaalada baydhabo xiisad ka dhalatay askar ay iska laayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa ka taagan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
habeen hore degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay weerar lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kuwaas oo midkood sarkaal yahay halka laba kalena lagu dhaawacay askartan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa dilay kuwo kale oo ay iskala tirsan yihiin sirdoonka kuwaas oo ka yimid magaalada muqdisho dibadbax looga soo horjeedo arrintan oo ay dhigeen ehelada askarta la dilay ayaa shalay ka dhacay afgooye
ciidamada nabad sugid waayo halanay ka soo baxeen afar dhafood ay dileen oo weliba haddana oo ciidamadiioo ka mid ee nabad sugid ah laakiin iyumaba tirsadaana markay afar dhafood ay dileen laba dhafood ay ka dhaawaceen toddoba dhafood ay wadadeen
waxay sheegeen askarta dilalka geysatay in ay ka soo baxeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soomaaliya ku sugan si dhab ah looma helin sababta ka dambaysay askarta la dilay balse ciidamada dowladda ayaa sidan oo kale marar badan isku dilay goobaha ay ku sugan yihiin
mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa sheegay inaanu wax horumara ka jirin dhulka n f d ee ay kenya gumaysiga ku haysato faahfaahin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya lagana soo doorto dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato ayaa sheegaya in dhulkaasi ayna ka jirin wax horumar ah dalka kenya intiisa kalena uu ka haray xildhibaanadan oo kulan ku yeeshay magaalada mombasa ee waddanka kenya ayaa sheegay in adeegyada asaasiga ah ee bulshada ay hoos ugu dhaceen marka laga hadlayo dhulka n f d arrinkaasina ay tahay in dowladda kenya wax ka qabato qaar ka mid ah xildhibaanadaas oo warfadyaanka la hadlay ayaa sidaasi yidhi haddaan nahay madaxda gobolka waqooyi bari laga soo doorto ama ku masalo labada guryaha baarlamaanka waddanka kenya iyo dhammaan waxgaradkii deegaanka halkan waxaana isugu nimid inaan hoosta ka xariiqno kow iyo lixdan sane ka bacdii markii kenya ay xorriyadda qaadatay kow iyo lixdan sano oo intiisa badan nagu dhaafay horumar la'aan iyo maalgashi la'aan deegaankeenna in maanta aan rabno in wixii hore wax laga beddelo annaga haddaan madaxdii nahayna aanan oggolaanaynin in isgaarsiin la'aanta horumar la'aanta tamarta korontada oo dhulkeenna aad gabaabsi ugu ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato ayaa waxaa ka jira dib udhac ballaaran taasoo marar badan ay soo gudbiyeen shacabka ku dhaqan halkaas ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda dowladda federaalka ayaa ka hor yimid go'aankii looga qaaday xubinimada senatarnimo ee uu ku lahaa golaha aqalka sare faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaysa kariya cumar saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ayaa waxa uu ka soo horjeestay go'aan guddoomiyaha waxa loogu yeero baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka uu kaga qaaday ka mid ahaanshihiisa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka waxaana war-saxaafadeed uu soo saaray xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka si weyn looga soo horjeestay arrintan isagoona ku tilmaamay go'aankan looga qaaday ka mid ahaanshihiisa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka mid aan sharci ahayn waa sida uu hadalka u dhigaye waxa uu dhanka kale eedeymo u jeediyey guddoomiyaha waxa loogu yeeray aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka wuxuuna ku eedeeyey guddoomiyaha waxa loogu yeero aqalka sare ninka lagu magacaabo cabdi xaashi inuu baalmaray hannaankii lagu soo doortay tallaabadan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka looga qaaday xasaanadiisii ka mid ahaanshaha xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa xilka qaadis horey sidan oo kale loogu sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka arrintaas oo inta badan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee laga qaaday xilalka ay si weyn uga soo horjeystaan waxayna aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ee u dhundaloola siyaasadda maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay arrintaana ku micneeyeen in madaxda dowladda federaalka ay ku qabaan dheef badan mas-uuliyadda ay hayaan arrintaasna ay ku bixinayso in mas-uul weliba oo ka mid ah dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha markii laga qaado xilka uu sheego inaysan waafaqsaneyn shuruucda iyaga u degsan horumar ballaaran ayaa ka jira degmada tayeglow ee xarunta walaayada islaamiga ee bakool halkaas oo ay booqasho ku tagtay warbaahinta islaamiga alfurqaan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya yaasir cabdallah
بسم الله الرحمن الرحيم
taxnaha bakool qaybtiisa shanaad oo ay baahiso warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaa lagu soo qaatay degmada tiyeglo oo ah xarunta wilaayada islaamiga bakool muuqaalkan oo la daawan karo in ka badan labaatan daqiiqo waxaa lagu arkayaa horumaro kala duwan oo ka jira tiyeglow kuna tallaabsadeen dadka halkaasi ku nool kadib markii ay heleen amni ku yimid shareecada islaamka marka laga hadlayo xagga dhismaha waxay magaaladu ku tallaabsanaysaa horumar ballaaran iyadoo ganacsatadu ay dhisanayaan guryo dhagaxaan iyo mutuleel ah buundiyaal iyo dhallinyaro xoogsataa ayaa dhididkooda maalaya islamarkaana cunaya waxay gacantooda ku shaqaysteen
qolal baan hadda ku jirnaa fardhiskaas markuu noo dhammaado fargaas baan ku bilaabaynaa fargaaska markaan dhammayno mutuleelkaan saaraynaa guryahaas markaan dhammayno oo mutuleelka saarno markaas kadib wixii haddana noo soo baxo tiyaglow waxay leedahay suuqyo waaweyn oo lagu iibiyo qaybaha kala duwan ee badeecadaha ay dadku u baahan yihiin waxaana ka mid ah suuqa bilicsamo oo ah suuq ballaaran oo aad u qurux badan suuqan waxaa inta badan lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan ganacsato haween iyo ragba leh ayaana halkan meherado ganacsi ku leh iyagoo haysta macaamiil wanaagsan
wayba gadaane dharka jimnida oo noocyadiis kala duwan sida oo baataga iyo mayla raaya calaabtun kale oo dharka oo noocyadiis kala duwan ku kooban miilunka gadaan marka saas dartiya insha allahu tacaala wayba ka faraxsanaa ini miilun qiimaha badan leh oo nadiifka ee naniin dhisi oo dhawaan ha ka biirni unoo marka horaana dadka ganacsatada oo jimlada gadaaw suuqa dharka gadaaw kuma tahayni iyo haddana wayban haniin mayla raaya miil oo bilicsano la raw
mid ka mid ah waxyaabaha ay caanku ku tahay degmada tiyeglow muuqaalka taxnaha bokolna lagu soo gudbiyey waa beeraha cinabka ganacsatada beerahan ayaana sameynaya horumar kala duwan iyadoo waxyaabaha ka soo gao beerahooda loo iibgeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka kudaaro badan oo beerta ka beernana jarta oo ka abuuran oo isticmaalshe iyo wadanka degmada la isticmaalayo meel kasta la isticmaalayo dhoofiyaa had isku jirta wadamada kale dhoofiyaana beledweyne ilaa ma indhoofiyaana baydhabo ilaa muqdisho yaan dhoofiyaan qudaarta una beeraan badi qofka beeraley horta amni aan baahan yihin ee dadka kale ee haddii wadanka dadka kale murtadiintii walaas roogeen amnigii baxumaay wala hays doolkoo dhacay beerta mutaacbad kordhab malabka ayaa sidoo kale ka mid ah arrimaha ay ku tilmaaman tahay tiyeglow shirkado iyo shakhsiyaad ayaana duleedka tiyeglow ka samaystay goobo lagu xanaaneeyo shinada si ay u dhasho malab saafi ah shinadun walbaan hanaaneyaane ahe walta miir oo biridka manaha dhowr kilomitir oo magaalaanka dhowayne oo meel araay miiridad ka dignhayne iyo ka hanaanayaan duurka geliyaane meel araay ii santuuqiyada meel araay iya isticmaalan dool soomaaliya wala araayo usuuna oo horeyli isticmaalada jariya isticmaalaan laakiin inta badan haddii ku guuraysan tuugada isticmaalaan marka laga hadlayo gudaha magaalada tiyeglow waxaa magaalada jooga dhallinyaro ku qancay dalkooda oo aanay ku jirin tahriib iyo buufis waxaana ay qabanayaan shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay maqaayadaha lagu shaaheeyo iyo kuwa laga cunteeyo ilaahay ka mahadsan runtii mayba nagatay ilaa mugdi ka jaray oo irahaanbatiya naganay alxamdulilah haaladda eediyeedaan faylata islaamkan way ka nooladay nimci jarta war runtii lagnooma qunlin sheegaw walin lankiroog waaba aragahay lagnooma qunlin sheegaw ku jira alxamdulilah
wilaayada islaamiga ah bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaanka buurdhuxunle warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo ahayd mid si heer sara loo soo agaasimeyna kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira waxgarad qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee wilaayada islaamiga ah ee bakool xafladda ayaa daarneed furitaanka xarun cusub oo ah farac labaad ee muasasada xigma taasoo laga hirgeliyay degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayna wax ka bartaan haweenka muslimaadka ee ku nool degmada buurdhuxulle munaasabadda furitaanka mu'asasada alxikma ugu horeyn waxaa ka hadlay malaaq muxudiin isagoona si diiran usoo dhoweeyey mu'asasada alxikma runtii maalintan geeka ee farxadan oo unhatan fidhin mu'asasadan oo faraji lamaad alxikma tijigluha ka furmayti walaayada bakool oo geeka nabuuruxunla ka furahay iftitaaxa jirroog runtii iyada aan ka faraxsana haddii una odayaalka dhaqanka shareecada islaamka un dhanna ilaahay mahadiisku bacdama in ahan mahad nagaane si guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin qaalan kasta waya kuu ka aadayin habad kasto kuu ka aadayin fikir kasta lanku kuu ka aadayin guud ahaantii ang mahad nagaan suma may kale ang mahad nagaane walaayadii haddii geeka lahan wakiilada islaamka mithlaasay deegaankan roogday heer gobol heer degma iyo heer tuulo minni ilaah ee ang mahad nagaan inka horeeyo sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan inka horeeyo ang mahad nagaan runtii iyada aan ka faraxsan gabdhahan muslimaadka eh adduunyadan geeka ma bilaaban una diin alenin shay walba haddii diintan la kasalayayo dad diin islaam hogaamiyo la hela nicmadan markasta horleyn kororaas dadkii noo horeyno ka liibanin dadkii noo dambeeyona ka liibana doonaan ununa ka liibanin sidoo kale waxaa mikrofoonka loo dhiibay oo xafladda ka hadlay maamulaha mu'asasada wuxuuna ka warramay sababta keentay in laga furo buurdhuxulle alxikma إخوة جزاكم الله خيرا أولا إله سبحانه وتعالى يا أم مهديانا بعد حمد الله ما بلنا معرنا ولباها دتك حضور كان أما حفلتها قريب قالي مؤسسة الحكمة فريتان شيء جزاكم الله خيرا يا لنا قيبة جكال دوان بالشدة إن شاء الله تعالى آه، حضور كيسوسو بدان ياسين كما هديانا هديانا قال هدف كو أمارنا ولباها لا ينصرنجي مدرسة أما مؤسسة الحكمة فريتان شيء ما يبقى سبب آه، إن شاء الله تعالى مركل لفيري باهية شانتي وبالشدة مركل لفيري أنقبت درادية يلي انفراهاي ما يبقى كمدا aha rafcul jahli in dadkan bulshada laga korweela jahliga iyo cilmihan in lain abuuro shaqooyin iyo ka shaqaysado qoraano qofka mustaqbalsha iyo maarna waliba aha ka xisaabtama koro in qof s- xirfadaysan intiisu ay may kale ka mid ah tadwiirul mujtamac in la horumariyo bulshada dhammaantiyay maarna waliba aha si kasta iyo maarna waliba aha eh, xaalad iyo kasta la kormaray karo in laga dadaalo iyo markastana maarna waliba aha muslimiinta ama islaamkana ka shaqeeya mujaahidiinta guntii iyo gunaanadkii gebagabadii xafladda waxaa ka hadlay oo soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona soo dhoweeyey martidii ka soo qayb gashay waxauna ka hadlay waxbarashada dadka ha ku qiib galay hafladu iftitaaga haytay limuasasati alxikma farac jalamaad ee wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan hadalka furahay magaalada buurdhuxunle dadka ha ku qiib galay mageli bilaan culimo nuqabo ganacsato dhammaan way ballanaa jazaakum allahu khayran ilaahay siinku ajarsiiyo Ee, maylay ka daray walbarashadu sida walaalkaada shiikh ahay ninku waramaay kelimada tawciida ahamiyad weyn allata qofka adduunyadiis aakhiradiisba walaal iskugu badbaadow oo cadaabka ilaahay kugu badbaadow adduunyan rafaadsi iskugu badbaadow may buu ahaa walbarashadu walbarashadaas noocyo fara badan allata marka in lagu faa'iidaysado muasasadun alxigma ee, waa goob waxbarasho oo runtii la arki karo jamciidii ama kulmiidii dhammaan qeybaha bulshada oo shishal bedela si kastaba haatee muwaasasada alxikma ah ee laga furay degmada buurdhaxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa imaanaysa xilli wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku leedahay faracyo kala duwan taasoo ay ku bartaan dumarka muslimaadka ah wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan laga furay goobo waxbarasho oo dumarka muslimaadka ah ay wax ku bartaan
dadka ku nool kaamamka qaxootiga ah ee ku yaala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ka cabanaya nadaafad xumo iyo biyo dhex fadhiya halkii ay degganaayeen cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya waxaa xaalad caafimaad daraa laga soo warinaya inay ka dhasheen biyo fadhi ku qurmay kaamamkay dadka danyartaa degan yihiin ee ku yaala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee uu kaaramiya maamulka iskugu yeeray puntland dadka danyarta ee ku nool kaamamka qaxootiga ee magaalada garowe ayaana ka cabanaya xaaladda caafimaad darre ee ka dhalatay biyaha wasaqaysan ee dhex fadhiya xerada qaxootiga muddada dheer iyagoona tibaaxay inay cudurro badan ka dhasheen biyahan wasaqaysan ee kaamkooda dhex fadhiya dadka qaxootiga ayaa waxay sheegeen inay dayacad badan ka muuqadaan kaamkooda iyagoona eedeeyey maamulka washashaya halkaasi ka hirgeliyey puntland mar ay dadkani warbaahinta la hadlayeen ayaa waxay sheegeen inay carruurtooda ku dabaalanayaan biyaha wasaqaysan ayna mar walba suuragal tahay inay ka dhaladaan cudurro iyo sidoo kale xanuunna xilliyada ay roobabka halkaasi ka daan waa kuwani qaar ka mida dadka ku dhaqan kaamka magaalada garowe ee gobolka nugaal waxaanay ka warbixinayaan xaaladda dhibaatada ay kaamkaasi ku haysataa adiga magacayga waxa la yidhahda axmed jaamac waxaan deganahay kaamamkan kaamka ugu sokeeya oo leeyahay kaamriig kaamriig waxa weeye dee kaamamku iyagoo isku wada mida haddana kaamriig dayac baanu ku aragnaa markii roobku do'o oo roobku uu do'o dayac badan baa ka muuqda ilmihii waxay ku dabaalanayaan toggii oo milil iyo wasakh miirana bay ilmihii iskaga dabaalanayaan Ee, kaamka dhexdiisa waxaa fadhiya dhul badan oo dhiiqa ah oo fara badan oo caruurtu ay iskaga dabaalanayso oo aan cidina ka celin karin oo dee xaafadaha dhexdoodii ee, waxaa ka dhalan kara halkaa cudurro badan oo bakteeriya ah oo nadaafad xumo iyo hadhow jiro keenaya maamulada shisheeyaha dalka ka hirgeliya iyo dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inaysan waxba u qaban dadka shacabka gaar ahaan dadka danyarta ee ku nool kaamamka qaxootiga wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada alcadde ka qaybisay sekada xoolaha warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
maktabka zakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa saka qaybin ballaaran ka sameeyey deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadde taasi oo ay ka faa'iidaysteen dadyow kala duwan oo iskugu jira fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo barxad weyn oo ku taalla deegaanka yaaqle ayay wilaayada islaamiga ah ee gado boqolaal dad ah oo iskugu jira fuqaro iyo masaakiin ugu qaybisay xoolo ka koobnaa geel iyo geesaley iyadoona ay dadkii masaakiinta ahaa iskugu jiraan kuwa goobtaasi kala dhaqaaqay shan neef oo geel ah iyo kuwo kale oo tiro soddon iyo shan neef oo ari ah ku siman helay qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay saka qaybinta ayaa warbaahinta u sheegay hantida ay heleen iyo sida uu yahay shucuurkooda kadib marka ay wilaayadooda u qaybisay xoolaha sakada magacaygu cabdisalaan axmed muxumed walaayada ceelcadde gobolka gedo yaaqlo waxay isiiyeen shan neef oo geel waa sika ah dukan allah barakeeyo an allah ii barakeeyo shan neef oo geel ah la isiiyey xoolahaasaa la isiiyey waana ku mahadsan yihiin walaalaha muslimiinta gaalada allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo cadowga islaamka allaha jibiyo diinta kor allah ka dhigo muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo kuwii bixiyey iyo kuwii ilahay idinkiisa ka soo qaaday iyo waxa dhan allah barakeeyo maalkooda allah u siyaadiyo axmed maxamed shukmid baa layidhi meeshan joogo waa yaaqlo waxaa weeye ari soddon iyo shan neef yaa la isiiyey waxaa isiiyey muslimiinta harakada al-shabaab mujaahidiinta yaa isiisay waan u hambalyaynaa iyagana khayr baan u rajaynayaa gaaladana allah ka jibiye cadowgana allah naga jibiye gaalada waxaan ku baraya ilaahay ha jibiye cadowga allah ha jibiye kulligan annaga kii shacab iyo kii harakada ka midba waan dagaalamaynaa insha allahu haddii ilaahay yiraa waan dagaalamaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas oo xaadir ahaa barxadda ay saka qaybinta ka dhacaysay ayaa goobta ka sheegay tirada xoolaha sakada ah ee ay gaarsiiyeen dadkii xaqa u lahaa ee ku kala dhaqan cirifyada wilaayada uu mas-uulka ka yahay waxaan rabaa dhowr qodob inaan dul istaago hadduu ilaahayga aboodala ogolaa subxaana wa tacaala guud ahaan xoolaha lagu qaybiyey dadka masaakiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u nasiibay dadka muslimiinta ah ee masaakiinta waxaa weeye guud ahaan afar kun saddex boqol konton iyo saddex weeyaan xagga ariga waa afar kun saddex boqol konton iyo saddex waa dadka masaakiinta ee muslimiinta wixii gaaray geelo waa lix boqol konton iyo labo weeyaan tirada gaartay dadka masaakiinta inta la soo kubcinayo ugu talagaleen xarkat shabaab mujaahidiin inay soo kubciso waa ilaa lixdan qoys afartan iyo shan ka mid waa ari shan iyo toban ka midna waa geel qoysaskaas waxaa loogu talagalay xarkat shabaab mujaahidiin ay ugu talagashay inay soo kubcaan oo waxaa weeyaan maanta xoolahoodii masawo fiicana la gaarsiiyey berrina waxaa laga rabaa insha allahu tacaala inay ka mid noqdaan dadka aqniyada ah ee ummadda ay ku xisaabtamayso oo maalkooda sakada ka bixinayo xaqii ilaahay kulahay ka bixinayo muslimiinta maalqabeenka ka mid noqonaya inay noqdaan loogu talagalay maalka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahi subxaana wa tacaala nicmooyinku ilaahay ummadda siiyey waxayna u baahan tahay in la ilaaliyo waxaa laga ilaalin wax kasta oo mudeecaadii noqon karo maalka dayici karo ugu dambayntii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaa si wada jir ah wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ooga bilowday qaybinta sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinteenna islaamka islamarkaana had iyo goor ku lamaan tiirka labaad ee islaamka oo ah salaada iyadoona ay kumannaan qof oo soomaaliyeed ka faa'iidaysteen saka qaybinta waxaana xusid mudan in wilaayaadka islaamiga ah aanan laga soo diiwaangelin goob ay ka socotay saka qaybinta islamarkaana la musuq maasuqay amaba uu qalalaaso kale ka dhacay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa